wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan yuusuf maxamed aadan ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha shaqa abuurka dhallinyarada soomaaliyeed uu si rasmiya u hergelinayo fursad shaqo tababaro xirfadeed iyo taageero ganacsi qorshahan ayaa dhallinyarada ka caawinaysa inay horumariyaan xirfadooda kana bilaabanayso ganacsi yar islamarkaana ka qayb qaadanaysa kobaca dhaqaalaha dalka wasiirka ayaa wuxuu tilmaamay in tallaabooyinkan ay qayb ka yihiin istaraatiijiyada dowladda ee yareynta shaqola'aanta iyo dhiirigelinta mustaqbalka ifaya ee dhallinyarada soomaaliyeed waxaan kaloo ku guuleysanay runtii aan qabanay dhanka shaqa abuurka kun qof waxaan u sameynay shaqa abuur waana kun qof runtii maala ma aha tiri yar ilaa haddadaanna waxaan ku guuleysanay kunkaas qof dad tiradooda gaaraysa maala almost lix boqol afartan iyo afar qof ayaan maala ayaa programka almost uu dhammaan doonaa marka dadkaasna kunkaas qofna qaarkood waxaa la baray dad qayb ka mid a kunkaas qof lix boqol iyo afartan lix boqol iyo toddobo qof waxyihiin waa haween lix boqol iyo toddobo qof kunkaas qof ay ka tirisiin waa haween oo dadka barnaamijka ka faa'iidana soddon iyo toddobo qofna waxay yihiin dadkan curyaamiinta ama disabilityga ay yihiin inta kalena waa dadka danyarta caafimaad qabaya marka oo barnaamij almost maxaa laa oo faa'iidaas u leewahay oo kun qof gaarayso intaasaan hadda oo dhan qabanay wayna soo mar dhowna waa waa la soo waa la soo heri doonaa waxaana la lagu tababaraa dadkaas laba shaqaa la sameeyaa number one qaarkood waxaa lagu tababaraa maala entrepreneurship ama maala fikrid ganacsi ay la imaanayaan waa loo maalgelinaa marka fikrid ganacsi aa la baraa kadib waxay noqon doonaa dadka maala shaqaysto canshuur bixiyaal ay noqon doonaan waana lacag aa la siin doonaa ay soo celin doonaa waa qeyb qeyb dhankaas lagu tababar qeybna waxaa lagu tababari doonaa shaqa abuura loo sameyn doonaa oo saan hore kuu sheegay xarumaa lagu xiri doonaa markii lixdan bil u dhamaad kadib xarumaa la geyn doonaa meeshay shaqooyin ay ku shaqayn doonaan annagana wasaaradda waan dabageli doonaa oo mushaarka intay qaatay inta kale ma ahan keliya oo in shaqa abuur af lagu sheegma ficil ayaan u bedelnay dadka aan kuu sheegay oo kun lix boqol toban lix kun shan boqol aan kuu sheegay dadkaas waxaa laga soo saaraa system wasaaradda ay dhistaa jirta oo unified social registry ama diiwaanka midaysan ee bulshada diiwaanka midaysan marka waa dadka xogtooda dhanaa la aruuriyaa systemkaas soo saara ma aha dad yuusuf ama maxamed doorto maana systemka haloo dadka ugu liito oo u baahan maala taageer u baahan dadkaasaa maala si asaarankan u sameey dadkaas marka toban lix qof shan qof toban sixty thousand toban lix kun shan boqolaan ka soo qaadnay waa dhanka caafimaadka itaa ku sheega lagu taageeraa kun qof dadka ugu liito oo maala oo ugu hooseeyay ayaa waxaan u sameynay maala shaqa abuuraan u sameynay ma ahan dad marka maala la qortay ama qortay maaha waa system dad u soo doortay waayo oyna yihiin waa dadka ugu liito ayagoo lagu beesgarey xogta dadkaa laga arooriyey waxaan kaloo ku guuleysanay maala dhanka shaqa abuurka waxaan kaloo shaqa abuur u sameynay oo hore kuu sheegay dad gaaraya almost laba boqolo qof ayaa hadda u socda maala shaqa abuur oo haruntan hare jarman waxaan kaloo sida hore aan kuu sheegay maala toddobaatan qof oo runtii aan u qaybin intii xaruntii maala ay dayactir ama maala aan u diyaar garoweyn waxaan sameyn lama sugi kare waxaan dhahnay maala xarumaha ganacsiga ayaa waxaan u qaybinay labaatan shan iyo labaatan shan iyo maala tiro waxay gaaraysa almost toddobaatan oo kale ayaa waxaan u sameynay ayagana oo shaqa waraan u sameynay